mar kale iyo barnaamijka xiisaha kalgaalka lahaa ee xamdi imaqashii imadadaali toddobaadka soddonaad ee qarniga koob iyo labaatanaad sanadka siddeed iyo tobnaad bishiisa julaay ee toddobaad ayaa maanta toddobaadka soddonaad iyo buuxsamay waxaana wanaagsan dadka wada naga dhegeysanaya markasta aad joogtaan f m ka sagaashanka megahartis baad nagala socotaan barnaamijkuna waa maqashay wadadaaliyo dee dad dhamaan xabdi xamdiyey soo dhawo mar kale maadaama xidigta barnaamijkaad ahayd dhowr toddobaadna aad shaqo ku maqnayd maanta ilahay dee waxa weye markale barnaamijka ku nabad kana filaya aad iyo aad aad iyo aad dhacd dhegeystayaashu dabcan telefoonka waxay ka qayb geli karaan barnaamijkaasi toos ah si ay ehladooda iyo asxaabtooda u salaamaan siddeetan iyo lix toban toban iyo kow ilaa iyo toban toban iyo lix farsamada waa qays cali sire wadajirka barnaamijka waxu daranduri doona hadduu ay baraali ka noqdo cabdisalaan daacad iyo xamdi cabdilaahi xuseen dhanka farsamada hagarlaaneed waa qays cali shire maxaad inoo soo qaban lahayd markan waxaan soo qabanayaa hees kolley haa barnaamijkana waxay uga barteen dadka in heesihii hore maadaama daacad uu dhinac ka wada in lagu furo heestii raka sacaad maxamed hudoon ama hibo nuuro ayaan soo qabanayaa ereyadana maxamed cali kaariye kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii ayay keedka radio muqdisho soo gashay waa dhakhtarka jacaylka ayaa heeskaa sameeyey mhm waa daxan hadduu nolol amalaha wana daweyn lahaye aad iyo waa aad iga maqan
sida laba rafiiqo oo kalgacayl israacashaan racadii aniguna nabadinan ku raagne sida laba rafiiqo kalgacayl israacashaan racadii aniguna nabadinan ku raagne inkastoon kuu rabayo u riyaaqay maalmahan inkastoon ku rabayo u riyaaqay maalmahan rafaad noqotay buurtaad ragana fuusha rafaad noqotay buurtaad raganaada fuusha adoon soo rogaal celin raartana ka soo degin adoon soo rogaal celin raartana ka soo degin raygayga saan qabo kala taabi doonee adoon soo rogaal celin raartana ka soo degin adoon soo rogaal celin raartana ka soo degin raygayga saan qabo kala taagi doonee sida ramadka jeelo laga reebay ubadkii ama rabadiin dooglo ilaahay kuure sida ramadka jeelo laga reebay ubadkii ama rabadiin dooglo ilaahay kuure inkastoon ragooydii kaa raacay adigu inkastoon ragooydii kaa raacay sucaadey afkaaga malabiyo canabala isuguge xusuus bayna gelisay kun iyo sagaal boqol iyo kob iyo todobaatankii toddoba iyo afartan sannadood bay dibna celisay waa runtii aada cajiib ah dhanka xamdiye hadda waxaan kubadda xaggaaga soo jirtaa saaxi waata cafwan waa tahay markana waraaqad ba ay hortaalo oo dhalasho ah iyo qurux badanta aniga dareemaya aada iyo aad marka waxaan jeclaan lahaa inaan dhegeystayaasha la wadaago maadaama heeskalana soo qabanaya hees qiimo badan baan soo qabanaya insha allah waa tahay waxaa la yidhi ugu horeyn waan idiin salaamnay daadiyayaasha galabta ee barnaamijka mid taa la mid ah ayaan hawada idiin soo marinaynaa waxaa halkan tahniyad dhalasho ah ka diraya ayay yidhaahdeen guud ahaan reer nuux cusmaan cali oo kale ah aabba nuux cismaan cali oo jooga muqdisho iyo hooye maryan sheekh cali oo iyaduna joogta muqdisho waxaa kaleoo iyaguna tahniyadan halkan ka diraya cali nuux cismaan iyo nasro nuux cismaan oo joogta dalka kuwait axmed nuux cismaan oo jooga muqdisho iyo cabdiraxmaan nuux cismaan oo ku magac dheer shaarke oo jooga muqdisho iyo deeqa nuux cismaan oo joogto magaalada jiddah ee dalka sacuudi arabiya ay yidhaahdeen waxay dhammaantood tahniyad dhalasho ah u dirayaan walaalkood cumar nuur nuux cismaan cali oo ku magac dheer network iyo marwadiisa sharafta leh saciide cali xaydar caaqil oo wiil ugu dhasha ay yidhaahdeen gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada jowhar taariikhdu markay ahayd toban iyo labada julaay bishan aynu ku jirno ama bisha toddobaad ee laba kun toban iyo sideed ee sanadka maalintii khamiista ahayd ay yidhaahdeen ducaduna waa xaggiina waa dhalasho wiil inkastoo wiilkaas magacii loo baxshay aysan soo sheegin aabahooda ka fiican ha laakiin ad imaka de waxa wey mas-uuliyadda lagu saar lagu yaray xamdaay dee inankaa magac u bixiy maxaad u bixin lahayd maxamed aan u baxsan maxamed miyaad u bixin ah lahayd maxamed aniguna waxaan u bixin lahaa een, maxaan u bixiyaa jabriil ka waran ha jibril horta waa magac wanaagsan aad iyo aad Laakiin magac kale sheeg.
Ah, Magac kale magac sheeg.
saddexaad kale ma raadin magac kaloo ee, ha- een, kaad ku bixisa iska daa aniga macnaha jibriil baad idhahda soo ma ha ayaa tiri u bixi aad magac kale raadi qays cali shir halkan ka soo eegaya ani maa laigu sameeyu taagaya qays baa ah war qays dee waxa weeyaan iyo waa nin magac badan ka wadi laakiin waxaan dhihi lahaa nin- inanka bunka loo bixin dhihi lahaa may Ah, si uu una odan wadaag.
cabdisalaan Eh.
adigaa u socdid in lagugu magac daro malaha
waayahay waxaan idin ciyaarayaa nafta ku hilowda kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo lixdankii mm, loo qabtay waa konton sannadood ka hor oo xasan diriye faarax ayaa heeskaasi qaadaya miraha iyo miisigana isaga ayaa iska dhex maqlaqo
Thank you. eegada jacaylba sidaa hadigeeyo waa hoos adduunyadu hadhko kala ku dhaafee eegada jacaylba sidaa hadigeeyo waa hoos adduunyadu hadhko kala ku dhaafee haween haygu noqono haween haygu noqono xaqiiqul haween haygu noqono haween haygu noqono Hawloma quudhe hawloma quudhe waa loo hubsiyey
aan lagu qaba eeba naxariistii janna kaa waraabi maxamed saleebaan tuwe ayay ahayd malaa maanta hore dambe kaas ku socotay aniga oon dee madax ruuxay adiga iyo eegaya malaa xamdi iyo waxaas lahayd Caadi waa ninka ah.
cabdisalaan ahaa Ha.
malaa galabta rimoor bukucin doo waata lasii wato waxay siri dhankii jacaylkii badiyuu ku jiraaye kamaba baxoba Ha- ha.
maalin quran noo sheega ha kama baxo.
taaban ha Ah, taaban aad ay iyo aad.
siri heeskan hadda kumsii jiro Ha, ha.
marka heeskan aan maqlo iyo heese la mid ah waata een, afar iyo labaatan sannadood baan dib u baxaa Xusuustayda.
waa garta haddana dib baan isu soo laabtaayo waxa weeyaan waa heesaha een, ee saamaynta gaarka ah ha igu leh waata dhegeystayaashu waxay runta- waxay leeyihiin talow xamdi Ha.
maxay soo wadaa xamdi maxay soo wadaa waataa waraaqadii labaad ee reer nuux ayaan markanne gacanteeda ku hayaa waxay yidhaahdeen waan idin salaamnay daadiyayaasha barnaamijkii maqshiimada daali iyo farsamayaqaankooda gaar ahaan ay yidhaahdeen farsamayaqaanka faraha fudud ee barnaamijkan farsameynaya waa tahay waa idinka qaadna inagoo wada jir ahna hawada ayaan idiin soo marnayna waxaa halkan tahniyad dhalasho ah ka dirayna ayay yidhaahdeen anagoo guud ahaan reer nuux cusmaan cali ah oo kale ah aaba nuux cismaan cali oo jooga muqdisho iyo hooyo maryan sheekh cali oo joogta iyaduna muqdisho waxaa kaloo iyaguna tahniyada halkan ka diraya cali nuux cismaan iyo nasro nuux cismaan axmed nuux cismaan iyo cabdiraxmaan nuux cismaan oo ku magac dheer shaarkey iyo deeqa nuux cismaan waxay dhammaantood tahniyad dhalasho ah u dirayaan walaalkood cumar cis- cumar nuux cismaan cali oo ku magac dheer network iyo marwadiisa sharafta leh saciido cali xaydar caaqil oo wiil ugu dhasho gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada jowhar taariikhdu markay ahayd toban iyo labada julaay laba kun toban iyo sideeda maalin khamiis ah wiilkaasna waxaa loo bixiyey ayaa la yidhi bashiir cumar nuux cismaan waxaana leenahnay bashiir soo barbaar noqo mid dalkiisa dadkiisa diintiisa anfaca insha allah aamiin aamiin malaha magacii aan isku haysanaybo waaba la soo bixiyey mersoo bixi majaa Aad iyo aad.
labadana waa laska kaartoomay aad waxaaba ka maqan nasiibka ayaana saacidi waayey een, een, maxaad u haysaa dhegeystayaasha waa tahay markana dhegeystayaasha waxaynu soo qabanaynaa dalabyada heesta aan barnaamijka ka maqnayn wax dhaaxa waa Mhm.
mar haddii maxamed saleebaan tubaac uu ka tegay Mhm.
haddana cumar dhuulacalo loo ciyaarayo daawad dhegeystayaasha Mhm.
warba halkaas kuma dhamee dayax gacmeed ayaa la yidhaahdaa heestaa ereyada iyo laxanka iyo codkaba waa cumar dhuule kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii ayuu qaaday
daruur oo hortay sideeda eh, dadka lama sinide. Daruur oo hortay sideeda eh, dayax jamceeday soo degaan ku daawadee Thank you. ileen laga dambaynine hawday mala darxumadan ihayse hadda macadilbaa ileen laga dambaynine hawday mala darxumadan ihayse dayax jamceeday soo tegaan daawadee dayax jamceeday soo tegaan ku daawadee hooy waad iteeqdee soo dego saasahee waad isheeqde soo dego isaatahe wadnahay damqayse hawday mala darxumadan ihayse doog caashaba wadnahay damqayse taan doorbida adnahay dartaanine dayax damceeday soo tegaan ku daawadeen dayax damceeday soo tegaan ku daawadeen hooy waad iteeqdee soo dego daatahee Thank you.
dhab ahaantii waa mid ka mid ah heesaha aan ku xasuusto waktigii aan dhiganayay kolleejyada xiliyada galabtii oo kale ayaan soo mari jiray xamdaay bar la oran jiray bar xaraf oo dhexeeya afkooda iyo muqdisho aad iyo aad oo finaankani ka heesi jiray allah u naxariiste aamin marka heesaha sida khaaska uga qaadi jiray in aadka loo jeclaa waxaa ka mid ahayd ha heeskan imika dayax gacmeed waktigaa laakiin hablo u dhalay ayaa dhinacyadiis fadhin jiray oo la jiibin jiray saa Een, waxaa kaloo qa- ka qaadi jiray hees la yidhaaho la igama horreyn laigama horeyn ah oo heesihii kun iyo sagaal boqol iyo shan- afar iyo lixdankii uu qaaday ahaa lixdan iyo afartii afar iyo lixdankaa Mhm.
marka eh, runtii yani meelba ay taabato waa galabta.
heesihiisii aadka u aad iyo aad cajiibsanay aad iyo aad aad iyo Ha.
aad marka galabta meelba ay taabato waa soo tashata Aad koodi iyo aad.
annaga jimca soo socdaan tashan doonaa adee baraali kana Een, raadii muqdisho ayaynu iminka bartamihiisii joognaa ra- sagaashka magarta nagala socota kheerta hawada naga dhegeysanaysaa galab wanaagsan ayaanu dilanaa mar kale aniga iyo xamdaay waxaa digta barnaamijka iyo qays waayahay oo farsamadii ah waanigu kaala talo ma waxaana soo qabtaa hanqaar dhegeystayaasha mise hadasho labadooda keebaan soo qabtaa
waa laba dalab oo kala daran kala daran Mhm.
oo labaduba ha mid waa kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii mhm.
midna waa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii aad iyo aad
markaas maadaama sagaal iyo lixdankan waa imkaan dhashay ha kiyo aad iyo Waxaan leeyahay aad hadasho.
dhalashada adigaa lasii barbar aha oo kasii hormaraya ha Een, maxamed cumar xuseen allaha u naxariistee huryo ay soomaalidu taqaanay ayaa heeskaasi sameeyey xamdaay waa taa Een, miisigana waa isaga ha codka macaan ka badan ee runtii aanu xusuusan doono waa sucaad sheekh maxamed udon hibanuura waa gartay Een, marka waxaan leeyahay dhegeystayaasha iyo heeska hadasho ha Mm.
waa idinkala ka dhex baxday
Thank
سعاد الشيخ محمد هدون هبة نورة إلهي ملبي أنا مفكاقة لقوا بان كل أي هيان رول وارنا الله كسيو إن هذا شو هي إسكاسي هايدو محمد عمر حسين هوري وسكس وسميي مراها يميسك وكون إسكال بوري شن إيه لكن كينا حلوقة واسدح إيو كنتم سنة دكور
waata waayahay ilaa cimrigaas kana siman layahay xamdaa yahay maxaad Mhm. dhankii heesihi ayaanu weli ku guda jirnaa oo marba mid ayaanu idiin soo qabanaynaa he- heestiiriya maxamed saleebaan tubeec
xasan qowdhan ducaal ciyaarayadaas kale kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ayay keedka redio muqdisho soo dhashay
biyadii xalitaan rumaysto ilaynraad gurasho malaheereeb aniga rafaada ilayn raad gurasho malaheereeb aniga rabfaaday hadduu reer guur idhaado asuratdabaan kaguuyu asuratdabaan kaguuyu asuratdabaan kaguuyu rugti waa lama kurane reeb aniga rafaaday rugtii waa lama uranay reebte aniga rafaaday hadduu roob shubo raxmaanku raamaska la raadsadaae hadduu roob shubo raxmaanku raamaska la raadsadaae hadduu roob shubo raxmaanku raamaska la raadsadaae raqadaydaad dhigatay qaartaad reebtay aniga rafaaday raqadaydaad dhigatay qaartaad reebtay aniga rafaaday raaxada adduunyadu adayra ka sare ku saarteruntii raaxada adduunyada adaara ka dheer ka fuule runtii raaxada adduunyadu adayra ka sare ku saarte aniga raran mo dayraysaad reeb aniga rafaade aniga raran mo dayraysaad reeb aniga rafaade
rio maxamedina saashabaantaa kaa gudbana akhirta nageysanaysaa iyo barashadeena waana kusoo gabagaban doonaa amin cabdullaahi oo ay wada qaadi doonaan gacan lo hase yeeshee
macsalaameynta heesaanu wakti badan ayaanu sana shan iyo toban daqiiqadood baynu dhibanaa xamdiya kowdhe haadiya laakiin hees la yidhaaho hanqaar oo cali dagaal xayd allah naxariistay uu sameeyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdanka loo qabtay Mhm.
aasha cabdu suleymaan ha ayaa qaadaysa bal heeskan wada dhageysano maanta waa tah
xadimada naftayda hawlahay haysta la hadaqayaaye heedow haraado hurda wayska waaye haban daran hubleysaar heedow haraado hurda wayska waaye haban daran hubleysaar harkii manta hagarlaan seexdo anoo hurdo haa tufimide kegiin helay hiirti waa beri oo hanqarmi markii aan hebel iriye harkii manta hagarlaan seexdo anoo hurdo haa tufimide kegiin helay hiirti waa beri oo hanqarmi markii aan hebel iriye ruux jecel haleele cid lahedagaabo hee habayaane ruux jecel haleele cid lahedagaabo hee habayaane heedow haraado hurda wayska waaye haban daran hubleysa heedow haraado hurda wayska waaye haban daran hubleysa harkii manta hagarlaan seexdo anoo hurdo haa tufimide kegiin helay hiirti waa beri oo han qaban daran hogleysan harkii manta hagar la seexdo anoo hurdo haa tufiimide kaygiin helay hiirti waa beri oo han qarmay markii aan hebel iriye harkii maanta hagar laan seexdo anoo hurdo haa tufiimide kaygiin helay hiirti waa beri oo han qarmay markii aan hebel iriye
xanqaar iyo cashe cabdowi sulaymaan marayka ayaa intaa aynu kaga gudbaynaa gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay dabcan xamdi bayno haysa hayskii ayaynu kusoo afjari lahayn haddii allaha wadasala ogolaado xamdi een haye de markan dee waa waa waa dhankaagii aad iyo aad maadaama gabagabadii barnaamijka aynu lugta gelinay waxaan jeclaan lahaa in hees talantaali ah aan u xilno dhegaystayaasha barnaamijka i maqashii ee toddobaadkan dhegtooda marba naga qaadin heestas waxaa si wada jir ah ugu luuqeynayo aamine cabdulaahi xirsi iyo cismaan maxamed cabdikariin gacalo heestana waa aaway barashadayni
inta barnaamijka la wadaadna dib ugu kulmi doonaan dhegeytigeena sidaa iyo Nabadgelyo.
nabadgelyo
jacaylkani badweeya biya lagu hafanayo naftu bayrka leede jacaylkani badweeya biya lagu hafanayo naftu bayrka leede halkii ugu ballaadhinay anigaa ku beegmo labaxaadegaaye halkii ugu ballaadhinay anigaa ku beegmo labaxaadegaaye waxay barwaaqa ama baadi doona bara inaan wadaagne waxay barwaaqa ama baadi doona bara inaan wadaagne bashaal wanaage ballankaynu dhiganay haway bara haway bara haway barashadeeni waashaal wanaage ballankaynu dhiganay haway bara haway bara haway barashadeeni
jacaylkaani badmaahe beebayse weeyaan dumarnaa barayse jacaylkaani badmaahe
mariyaan jiilaal ballaadhiyo budur laga aroore intuu ibaadheedhu boga iyo halbawla buuliga samaystee intuu ibaadheedhu boga iyo halbawla buuliga samaystee waxay barwaaqa ama baadi doona bara inaan wadaagne waxay barwaaqa ama baadi doona bara inaan wadaagne bashaal wanaagee ballankaynu dhigan haway bara haway bara haway baraashadeeni bashaal wanaagee ballankaynu dhigan haway bara haway bara haway baraashadeeni